insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaynu gudageli doonaa cinwaanka aynu markaa hore loo qadimay oo ah qiimatu zaman wa kayfiyat listifaadati minhu oo macnihiisu uu yahay qiimaha waktigu uu leeyahay ama qiimaha xilligu uu leeyahay wa kayfiyat listifaadati minhu iyo qaabka looga faa'iidaysanaayo ama qaabka qofka bini aadamkii ay tahay ama qofka muuminkii qaabka ay tahay markaas inuu uga faa'iidaysto walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamka inoogu dalladaystay way fara badan yihiin bini aadamku hadduu isku dayo inuu nicamka rabbi uu siiye uu tiriyo oo kow iyo laba uu yidhaahdo waxaa ka maqnaanaa ka maqnaanaayo kumaankum nimco aanu markaa ama uu ilowsan yahay ama aanu u ogeynba inay nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka mid tahay rabbi isagoo inoo tilmaamaya nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala siday u fara badan yihiin nicamkaa inooguna mano sheeganaaya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu le wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha in alinsaana ladaluumun kafaar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamka u idinsiiya haddaad tirisaan oo kow iyo laba aad tidhaahdaan rabbi wuxuu leeyahay koobi kari maysaan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu le isagoo inoo mana sheeganaayo oo nicamka uu ina siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala marka inoo sheegaaye ayaa rabbi wuxuu leeyahy waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin waasiciyey oo dushiinna uu kala bixiyey nicamkiisa tu daahira oo muuqata iyo tu baatina oo qarsoon baa rabbi uu leeyahay nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiye faraa badan leh ahlulcilmigu marka ay qaybinayaan nicamka waxay u qaybiyaan nicam la yidhaahdo al-usuul iyo nicam loo yaqaano alfuruuc bimacnaa nicam weyn marka nimco loo ego ka hoosaysa iyo nimco yar marka loo ego nimcadaa ka weyne ka sarraysa nicamka markaa usuusha ah ee nicamka waaweyn ah ee ay tahay addoonku inuu markaa qalbiga uu ku hayo xasuusnaado waxaa walaalayaal ka mida nicmatuliimaani waalislaam nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo waxaa ka mida nimcada islaamnimada iyo nimcada markaa iimaanka waxaa kaloo ka mida nimcada caafimaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka caafimaadka uu siiyo waxaa kaloo ka mida nimcada arsaaqada waasaca ah ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu siiyo waxaa kaloo ka mida nicmatu lamni inay ummaddu cabsi aanay ku noolaan ee amni ay hesho oo amnigaa ilaahay subxaanahu wa tacala waa kii ugu manno sheeganaayey reer markaa quraysh qabiilkii la odhan jiray ee rabbi yihi marka liilati qurayshin ilaafihim rixlata shitaa'i wasayf falyacbuduu rabba hada albeyt aladii adcamahum min juucin wa aamanahum min khawf ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu ugu manno sheegtay quraysh inay rabbi markaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaan waxyaalaha rabbi cibaadadaa ku mutaystay in la caabudo markaa keenayna waxaa ka mid ah rabbi inuu ka badbaadiyey gaajo iyo macaluul oo ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqad waasica uu siiyey kana badbaadiyey markaa cabsi iyo baqasho ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu siiye amni waxaa kaloo ka mid ah haddaba nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo ee faraha badan leh waxaa ka mid ah nicmat zaman ama nicmat lwaqti nicmada xilliga iyo nicmada waktiga inuu waktigu ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa waaweyn ka mid yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad fara badan oo qur-aankiisa kariimka ah ka mida ayaa rabbi uu noogu sheegay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo inagu inagu markaa baraarujinaaye ama inagu tambiihinaaye qiimaha waktiga uu leeyahay ayaa rabbi waxaa qur-aankiisa kariimkaa ku sugan aayaad fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaaranayo waktiga mar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaaranaya xilli ka mida xilliyada marna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaaranaya xilliga oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo habeenka iyo maalinta ku dhaaranaya ayaa rabbi wuxuu leeyahay wاleyli إida yغshى والنahaari إida تajlى waxaa kaloo rabi yihi markaa wاleyli id adbara والصubxi idaa asfar ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu le waxaan ku dhaartay habeenka xilliga uu dumo bimaanaa gabalku uu dhaco waxaa kanaan ku dhaartay dharaarta ama maalinta xilliga ay soo dilaacday waagu uu soo beriyo waxaa kaloo rabbi uu leeyay waxaan ku dhaartay habeenkii xilliga uu dhabarka jeediyo ee uu tegaayo waxaa kaleaan ku dhaartay subaxa iyo xilliga uu soo cadaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu cumuuman ugu dhaartay waktiga oo dhan oo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu uhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri wuxuu leeyay cabdillaahi bn cabbaas radia allahu tacaala canhu xibru haadihi اlumma wa turjumaanu اlqur'aan ayaa wuxuu leeyahay isagoo fasiraya walcasri ina alinsaana lafii khusrin ayaa cabdillaahi bn cabbaas wuxuu leeyahay alcasru huwa zaman casrigu ama halkaa ilaahay subxaanahu wataala laftiga alcasri ee rabbi markaa uu ku dhaartay waa xilliga buu leeyahy cabdillahi bn cabbaas radi allahu tacaala canhu marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu dhaaranayaa oo xilliga uu ugu dhaartay qiimaha markaasuu leeyahay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamo marka uu dhaco waxyaalaha gaalada lagu canaananaayo ama la weydiinaayo waxaa ka mid a acmaartii ama cumriyadii dhaadheeraa ee ilaahay subxaanahu watacaala uu ku galladaystay rabbi uu siiyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay awlam nucamirku maa yatadakaru fiihi man tadakkar wajaakum annadiir faduuquu famaa lildaalimiina min nasiir rabbi subxaanahu wa tacaala marka uu qiyaamuhu dhaco dadkii ahlunaarta a naar ay u dhaqaaqaan dadkii ahlu janna ahana janno ay u dhaqaaqaan qolana ay faraxdo qolana ay calaacasho ayaa rabbi wuxuu ku leeyahay qoladii naarta u dhaqaaqday xaggeeda ee calaacalaysay ayaa rabbi wuxuu ku odhanayaa awlam nucamirku maa yatadakaru fiihi man tadakkar war miyaanan idin cumri siin oo aan laydin siin markaa cumri iyo bimacnaa xilli xilligaasoo cidda waansamaysa ay ku waasato miyaanu idiin iman ku idiin digaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa ka midi miyaanu idiin iman dhadhamiya bimacnaa dhadhamiya ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa kulul dhadhamiya gaalada umay sugnaan iyo kuwa daalimiinta ammaanta wax u hiiliyaa umay sugnaan wuxuu leeyahay marka a'immada islaamka sheekh ka mida ayaa wuxuu leeyahy fajacala allaahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu ka dhigay atacmiira cumrisiinta muujiban litadkirati waalistibsaar wuxuu ka dhigay mid keedsanaysa in lagu waano qaato oo lagu cibro qaato sida markaa cumriga ayaa wuxuu yihi cumriga uu qofku nool yahay ayaa qiyaamaha wuxuu ku noqonayaa xujo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dirayba dadka ay ugu noqonayaan maalinta qiyaame marag ay ugu noqonayaan ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu marag uu noqonayo ummaddii loo soo diray kitaabka qur-aankana nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi alqur'aanu xujatun laka ow calayk ayaa walaalayaal waxaa ka mid a cumrigii cidda kugu markhaati furaysa maalinta qiyaamo cidda kugu markhaati furaysa sida kitaabka qur-aanka uu kugu markhaati furaayo ee uu kugu noqonayo mid mara kugu ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrinkaana uu inoo sheegay oo yidhi alqur'aanu xujatun laka ow calayk qur-aanku ama waa kugu doode ama waa kuu dooday buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ama aduu kuu doodayaa oo odhanaya ilaahay waa igu camal falay ilaahayow waa markaa waa i ciseeyey ilaahayow markaa daa buu odhanayaa ama wuxuu odhanayaa markaa ilaahow waa i dayacay oo iguma camal falin ama sidaasuu odhanayaa sidoo kale waxaa la mid a waxyaalaha qofka markaa ku markhaati furaaya maalinta qiyaame waxaa ku markhaati furaaya cumrigiisii wuxuu leeyahy alxaafid ibnu kasiir raximahu llahu tacaala isagoo aayaddaa fasiraya qowluhu tacaala walam nucamirku maa yatadakaru fiihi man tadakar ayaa wuxuu leeyahy waxaa la odhanayaa awamaa cishtum fi dunya acmaaran war miyaydaan ku noolayn ifkii cumriyo dhaadheer iyo wakti badan miyaydaan ku noolayn haddii aa ku intifaaci lahaydeen muddadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cumriga uu idin siiyey wuxuu leeyay qataada raxmat ullaahi tacaala calayh iclamuu anna tuula alcumri xujatun fanacuudu billaahi an nucayira bituuli alcumri wuxuuhi waxaa ogaataan waa mufasir ka mida mufasiriintii taabiciinta wuxuu leeyay waxaa ogaataan anna duula alcumri cumrigaagoo dheeraadaa xujatun maalinta qiyaame xujo ayuu kugu noqonaya bimacnaa mid kugu dooda ayuu kuu noqku noqonayaa ama ku kuu dooda ayuu noqonaya wanacuudu billaahi ilaahay baynu ka magangelaynaa an nucayira inaynu ku ceebowno laynagu ceebeeyo biduuli alcumri cumrigaaga oo cumrigeenoo dheeraaday bimacnaa qofkii cumri dheer baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey laakiin cumrigii hadduu cumrigii aanu qofkii xoogsan oo camal saalixa aanu la iman waxa uu noqonaya qofaan cumrigaasi waxba aanu u tarin waa rasuulkeennii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa walaalayaal uu ku yidhi khayrukum man daala cumruhu waxasuna camaluh khayrukum waxa idinku khayr badan oo idinku wanaagsan man daala cumruh in cumrigiisuu dheeraaday oo ilaahay subxaanahu watacaala cumri dheer uu siiyey oo waxasuna camaluhu shaqadiisuna ay fiicnaatay culimmadu markay xadiidkaa sharaxayaan ayaa waxaana walcagsu bilcagsi bimacnaa waxaana idinku shar badan in cumrigiisii uu dheeraaday oo camalkiisuna uu xumaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waktiga markaynagna qur-aanka kariimkaa rabbi wuxuu tilmaamay in cidda ku cibro qaadanaysa ee wakhtigaa fahmaysa ay tahay markaa cidda caqliga leh laakiin qofku haddaanu caqli lahayn oo caqligiisu aanu buurnayn inay maanta iyo shalay isugu mid tahay waxaan weydaaranaya inaanu warba u haynin saasay xaaladdiisu noqonaysa qofkii caqligiisu aanu ku filnayn rabbi wuxuu leeya wasakhara lakum alleyla waannahaar waashamsa waalqamara wanujuuma waannujuuma musakharaati biamri ina fii dalika laaayaatin liqowmin yacqiluun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay rabbi wuxuu idiin sakhray habeenkii iyo maalintii waxaa kaloo rabbi uu sakhray qoraxdii iyo dayixii waxaa kaloo rabbi muse kuwa sakhiran uu ka dhigay dayxidigihii kuna sakhiran ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa habeenkaa iyo maalintaa isweydaaranaya qoraxdaa maalin walba soo baxaysa dayaxa isbedbedelaya bisha kowdeeda ilaa bisha soddonkeeda isbedbedelaya iyo xiddigahaa socdaa waxay u yihiin aayaad iyo wax lagu cibro qaato liqowmin yacqiluun qoom markaa caqli leh oo wax fahmaya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay markaa xilliga isweydaarkiisu habeenkan iyo maalintan isweydaaranay ee maanta inagoo maalin joogna caawa ay imanayso ee hawgabal isagoo inoo dhacay haddana waa inoo baryaayo ee qoraxdii iyo dayixiina sidaasoo kale ay isu bedbedelayaan ee qoraxdii intay naga maqnaato muddo haddana mar kale ay soo baxayso iyadoo sabtii naga dhacday haddana maalinta xigta axad ay noqonayso dayixii bisha bilowgeeda ilaa markaa dhammaadkeeda uu isbedbedelaayo habeenba meel meel uu degaayo boos uu joogaayo xilli uu yaraanayo xilli uu weynaanaayo waxay aayaad u tahay baa rabbi subxaanahu wa tacaala ule liqowmin yacqiluun maanaa xilligaa isbedbedelaya iyo isbeddelka xilliga ku imanaya waxay cibro iyo waxay wax ku qaataan ay u tahay ciddii waansamaysay markaa wax qaadanaysa caqli leh ilaahay subxaanahu wa taala aayad kale wuxuu ku leha wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara waraada shukuura ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy waa in rabbi waaha ka dhigay habeenka iyo maalinta ku isweydaaranaaye oo maruu kani yimaadaha kale markaa kana uu baxo kale uu imanaayo waxaana markaa arrintaasi ay markaa u tahay waxay wax ku qaataan cidda rabta inay waansato ama ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u mahadnaqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay xilliga mid ay ku soo xasisho ama ay ku timaaddo masaalixda markaa qofka bini aadamkaa masaalixdiisa adduunyo iyo masaalixdiisa aakhiro waktigaa la tirinaayo ee kow iyo laba la odhanaayo ee maalin aynu joogno sabti maalin axad la joogo maalin bil bilowgeed la joogo maalin bil dhammaadkeed la joogo guba meel aad taagan tahay waxaa la goosanayaa midhihiisa oo midhihii aad beerto shar iyo khayr waxay ahayd la goosanayaa walaalayaal maalinta qiyaamuhu uu dhaco maalinta suurta la afuufo maalintaasuu qofku wuxuu soo shaqaystay ee xilligaa uu soo xoogsaday uu markaa u goosanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimkaa suurat lisra ayaa rabbi wuxuu isku xigsiiyey habeen maalintaa markaa iyo xilliga in lagu cibro qaato lagu waano qaato iyo qiyaamii oo dhacay oo nafalio waxay galabsatay qoorta loo suday shar iyo khayrba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay oo yihi wajacalna alleyla waannahaara aayatayni famaxawna aayat alleyli wajacalna aayat annahaari mubsira litabtaguu fadla min rabbikum walitaclamuu cadad asiniina waalxisaab wa kula shayin fasalnaahu tafsiila ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu uhi rabbi wuxuu ka dhigay habeenkii iyo maalintii laba aayadood ayuu dhigay dabeedna aayaddii habeenkii waa qadayixiiyo wuxuu ka qaaday markaa iftiinkii badnaa ama shucaaci ayuu ka qaaday aayadda maalintii oo qoraxdaana rabbi wuxuu ka dhigay so iftiinkeedu aad uu u fara badan yahay waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa u sameeyey sidaa markaa u dalabtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqadiisa sidaa u dalabtaan iyo fadliga alleh iyo sidaa u ogaataan hadba xisaabta aad ku xisaabtamaysaan halka ay marayso iyo sanadda aad joogtaan meesha ay marayso rabbi markuu intaa inoo sheegay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xigsiiyey qiyaamii oo dhacay oo dabeedna naf walba qoorta loo suray wixii ay soo xoogsatay shar iyo khayrba ilaahay wuxuu leeyay wakula insaanin alzamnaahu daa'irahu fii cunuqih wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba qofku markuu aayaadkaa hore akriyo aayaddan qaybtan dambe markaa aayaadkan dambena uu akriyo wuxuu qofku dareemaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cumrigan uu siiye addoonka maqsuudka iyo xikmadda laga leeyahay xikmadda laga leeyahay waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cumrigaasuu ku siiyey cumri labaad ma lihid cumriga aad leedahay waa cumriga aad noolaanaysay adduunyada aad ku noolaanayso oo keliya wixii aad beeratana waxaad goosanaysaa maalinta qiyaamo ayaad goosan doontaa bimacnaa wax beerashada wanaajiyo wax wanaagsan beerasho ha beeran ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxu uhi qof kasta waxaanu luqunta u sudhaynaa maalinta qiyaami waxaanu luqunta u sudhaynaa camalkiisii waanu laasimsiinayna luquntiisa ka lulanaaye waxaana loo soo saaraya kitaabkiisii waxaanu la kulmayaa kitaabkaas oo kala furan waxaana la odhanayaa kitaabkaaga akhri maanta naftaada ayaa ku kixisaabiso oo waxaad samaysay kuu sheegta naftaada ayaa kuugu filan kitaabkii markuu addoonkii ka arko ee uu akriyo waa ka addoonka daalimkii markaa odhanaaya maa li haada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa qiyaamihii oo dhacay oo naf waliba camalkii ay soo shaqaysatay intay cumrigii intay ifka joogtay ee cumrigeeda uu ahaa ama ha u yaraado ama ha u batee wixii ay soo xoogsatay kitaabkii uu ku qornaa luqunta markaas loo sudhay marka luqunta loo geliyo ayaa dabeedna nina waa calaacalayaa nina waa farxayaa nin wuu farxayaa wuxuu ku farxayaa waxaan kitaabkiisa ugu qoran oo rabbi subxaanahu wa tacala wuxuu aayaad qur'aana uu ku yidhi fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiini fayaquulu haa um iqra'uu kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliya quduufuhaa daaniya kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya rabbi wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala qiyaami oo dhacay oo laba dadkii markaa laba dariiqa ay mareen oo dariiqa koowaad waa fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiini waa nin kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala midigta uu ka siiyey ka labaadna waa faama wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaali ka labaadna waa nin kitaabkiisa gacanta bidix laga siiyey markaasaa kii rabbi midigta uu ka siiyey kitaabka ayaa wuxuu odhanayaa haa umuqra'uu kitaabiya war isu kaale balkaalaya ee akriya khayrkan markaa kitaabkayga iigu qoran markaasaa rabbi wuxuu ku gebagabeeyo la odhanayaa kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya cuna oo cabba idinkoo markaan cidi idin canaananaynin oo cidi marka aan idin dhibaynin bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya maalmihii yaraa ayifka aad soo joogteen wixii marka aad ku soo shaqaysateen waxaa maanta ku raaxaysta ayaa la odhanayaa tii kale walaalayaal isagu maalmahaa dayacay ee maalmaha camal khayrle aan la imanin wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaali fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytahaa kaanat alqaadiya maa agnaa canii maaliya halaka canii suldaaniya khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga warramay nin cumrigiisii dayacay oo cumrigiisii ku dhammeeyey waxyaalo markaa baatila markaasaa rabbi wuxuu leey kitaabkii marka bidixda laga siiyo ayaa wuxuu odhanayaa maxaa markaa kitaabkayga lay siiyey hoogayga maa noqdo mid aan la soo saarin oo naftaydu markaa sida xayawaanadaba ama bahaa'imtaba si aanay janno iyo naar midna aanay u gelaynin allamaan caynkaasoo kale noqdo ayuu odhanaya ku calaacalaya wuxuu canaananayaa labadii shay ee cumrigiisa uu ku idleeyey wuxuu odhanayaa maa agnaa canii maaliya halaka canii suldaaniya hadduu ma cumrigiisa ku dhammeeye dhaqaale ururin inuu waddo walba dhaqaale ka soo jamciyo inaanu xaaraan iyo xalaal u kala eegin in waajibaadkii rabbi uu amray ee uu faray inuu ku idlaysto ku dhammaysto inuu markaa maal raadiyo oo waajibaadkii uu ku dayaco wuxuu noqonaya mid ku calaacalay maalinta qiyaame oo hadalkiisuu noqday maa agnaa canii maaliya maalkayga waxba ima anficin oo haba yaraatay wixii ii taray ma jiro haddii sulda iyo kusri kursi raadintiisu ay ka cumrigiisii wax badan ay dhaafisay oo abaadiil fara badan uu galay kursigaa uu raadinaayey ama waaba waxyaalo fara badan oo baatila ugu dhacay kursigaa baadidoonkiisii ama waajibaad fara badan oo rabbi uu faray uuga tegey kursigaa baadidoonkiisii waxau odhanaya markaa halaka canii suldaaniya suldadaydii iyo kursigii aan raadinayay ayaa markaa i baabiisay oo waxigu yeeshay caynka ayuu ku calaacalaya ikhwaanii fillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtigan uu addoonka markaa uu siiyey yaa ka faa'iidaysta cidda ka faa'iidaysada waa cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay awaakhirka suurata suuratu aali cimraan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina fi ikhtilaafi alleyli waannahaari ina fi ikhtilaafi alleyli ina fi khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waannahaari laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wcalى junubihim wayatafakkaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar bimacnaa dadka ka faa'iidaystaa ee waktigu qiimaha uu leeyahy ogaadaa waa cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaddaasuu ku sheegay sidoo kale rasuulkeenni maxamed ah calayhi الsalaatu wasalaam waxaa walaalayaal jirta axaadiis fara badan oo uu kaga warramay qiimaha markaa waktigu uu leeyahay haddaynu markaa qiimaha waktigu leey mid iyo laba aynu ka soo qabanay xadiidka ku saabsan wuxuu abu hurayrata radia allahu tacaala canhu nebiga ka warinaya calayhi الsalaatu wasalaam inuu rasuulku yidhi acdar allahu caza wajalla ilaa mri'in أخر عمره حتى بلغه ستين سنة رواه إمام البخاري ورسولك عليه الصلاة والسلام إليه إلهي سبحانه وتعالى عذر دارك أيو كقاضي وعذر دارك وكالزوليي أدون إلهي سبحانه وتعالى وعمري سيي إلا عمري بيسو لحفان فلحفان شرقه قاري بمعنى أن عمري قف مقف دمارة أما الرقع مدمر كودونها أهاده إلهي سبحانه وتعالى عمري سيي وعمري بيسو لحفان سنة قاري إلهي سبحانه وتعالى أدون كاس وأدون هدي أنا مركا عمري بيسانو كفائليسا وأدون عذر دار أنا هيسان ما ننت قيامة من عذر دار ما هيستو oo waktigan dheere la siiyey xujo ayuunbuu ku noqonaya isaga maalinta qiyaame rasuulkeeni maxamed ah calayhi asalaatu wasalaam sida cabdullahi bnu cabbaas uu ka soo raraayo wuxuu leey cabdillahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhu rasuulku wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam nicmataani maqbuunu fiihima kasiiru min annaas asixatu waalfaraaq waxaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi laba nimco waxaa ku dhex khasaaray dad fara badan baa ku dhex khasaaray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalam macnaa laba nimco oo ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo dad fara badan baa ku dhex khasaaray oo bimacnaa aan ka faa'iidaysan labada nimco waxa ay tahay asixa waxaa la yidhaahda caafimaadka iyo walfaraac waxaa la yidhahda firaaqada ama waktigii noloshaada inuu wakti aad waxbarato ama aad cibaadaysato ama wax kale aad qabataa uu kaaga soo hadho nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam labadaa nimco waxaa ku dhex khasaaray oo markaa khasaare ba-an ka taagan dad fara badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam macnaha xadiidka culimmadu waxay leeyiin macnaha xadiidku waxa uu yahay maqbuunun fiihimaa katiiru min annaas ay duu khusraanin fiihima waxaa markaa aada ugu khasaaray laba markaa xilli labadaa arrimood ee caafimaadka iyo iyo markaa firaaqada dad fara badan waxaana ka faa'iidaystay dad aada iyo aada u yar marka marka addoonku waa inuu noqdaa dad qofka ka faa'iiday dadka ka faa'iidaysta caafimaadka iyo ka faa'iidaysta firaaqada ee tiradoodu ay yartay sida nebiga calayhi asalaatu wasalaam xadiidkiisa laga fahmaayo waxaa kaloo rasuulku calayhi asalaatu wasalaam xadiis kale markaa uu nebigu kuli lan tazuula qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin can cumrihi fima afnaa wa can shabaabihi fima ablaa wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa can cilmihi maada camila bih waxaa nebigu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam lan tazuula qadama cabdin yowma alqiyaama laba gomodood ama laba gomo laba lugood kama dhaqaaqayaan meeshooda kama dhaqaaqayaan maalinta qiyaame ilaa afar arrimood la weydiiyo buu nebigu yihi calayhi asalaatu wasalaam maanaa qof walaba ogow qiyaamaha kama dhaqaaqaysid halka aad taagan tahay ilaa afar arrimood lagu weydiiyo afartaa arrimood mid waliba waxay u baahan tahay markaa jawaab saxa in in laga jawaabo oo jawaabteeduna jawaab saxa wala la yeel ay noqoto jawaabaha markaa lagu jawaabayana waa inay noqotaa jawaab sawaabo oo saxa afartan arrimood in la isweydiinaayo laba ayaa waxay khuseeyeen ama ay ku saabsayeen cumriga waxaa ta koowaad ay tahay can cumrihi fiima afnaa qofu cumrigiisa wuxuu ku mariyey oo ku idleeyey ku baabi'iyey ayaa la weydiinayaa markaa waayo cumrigu sidaynu ognahay kolle qofku markuu dhallinyarada yahay ma dareemo laakiin marka la weynaado ayuu qofku dareemaa isbeddelka jirkiisii ku dhacay oo waxaa laga yaaba inta la koraayo ee qofku korsiimo uu ku sii socdo ama uu aan cumrigiisu taagan yahay ee aanu horena u socon marka cumrigiisu korsiimana aanu samayn hoosudhacan aanu samaynayn xilligaa addoonku ma dareemo laakiin waxaa la dareema qofku markuu hoos u dhaadhaco jirkiisii xoogga ahaa markuu meesha uu ka baxo laga yaabo markaa inuu soo foorarsado ilkihiisii fiicfiicnaa ee wax walba uu ku qaban jiray wax badan ay qaban waayaan indha uu indha darreeyo uu dhaga cuslaado lugihii si fiican u tallaabsan jiray tallaabadii ay markaa gaabiyaan gacmihii sida nashaadada le wax u qaban jiray sida ay u qaban waayaan xilligaasa waxaa la jooga xilligii markaa cumrigu uu gaaliyoobay ama cumrigu uu dhammaaday markaasaa waxaa la weydiinaya maalinta qiyaame qofkii cumrigaagii maxaad ku soo idlaysay waxaana cumrigaaga ku idlaysay muxuu ahaa ayaa la isweydiinaya maalintaa qiyaame waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ule waxaa kaloo la weydiinayaa wa can shabaabihi fiima ablaah shabaabnimadii wuxuu ku baaliyeeyey waxaynu ognay baaliyoga waxaa lagu isticmaalaa dharka oo hadduu qofku shaar soo iibsado ama surwaal ama markaa mara maryihiisa ka mida muddo kabacdi waa baaliyoobaya waxaad arkaysaa maradii aad gashanayd oo garbaa ka caddaatay ama markaa shaar maradaad xidhnayd oo markaa googodoo dildillaacday waxaynu odhanaynaa maradaasi waa baaliyowday sidaynu maradaasi u baaliyowda shabaabnimadii dhallinyarnimada u baaliyowdaa oo qofku markaa shabaabnimadii uuga baxaa markaa qiyaamaha waxaa la isweydiinayaa shabaabnimadana qofku wuxuu ku baaliyeeyu kusoo gaba ku markaa ku idleeyey ayaa iyana ilaahay subxaanahu wataala addoonka qiyaamaha uu weydiinaya waxaa imaamu axmed binu xambal raxmat ullaahi tacaala calayhi uu yidhi shabaabnimada waxaan ku shabbahay shay gacanta aan ku hayey oo dabeedna iga siifto iga dhacay waayo shabaabnimadu waa cumri aada u barakaysan oo aada u dhimo badan qofkuna had iyo jeer markuu weynaado u tabiishada oo qofkaasi markaa markaa markaa ku tamariya wuxuu soo qabsaday xilligii dhallinyaronimadii xilligii shabaabnimadii hadduu wax soo bartay oo aqoon markaa adduunye ama aqoon diinad uu soo bartay wuxuu noqonayaa markuu gaboobo mid markaa uu ku tamariyo oo iyadii uu ku shaqeeyo waxaa ka mid ah hadduu soo cibaadaysay oo xilligii dhallinyaronimada uu ahaa ilaahay subxaanahu wataala daacaadkiisa uu ku soo dadaalay oo rabbi uu soo caabuday marka uu weynaado cibaadaadkii halkii dhallinyaronimada markaa man shaba calaa shayin shaaba calayh qofka shay ku kacaama uu ku ku gaboobaa oo had yee jeer qofku hadduu shay markaa dhaqana ama dhaqankaasi sharcaada ama khayr ha ahaadee hadduu ku kacaamo dhallinyaronimadiisa uu qabsado isaga ayuu ku gaboobaa marka labada arrimood waxay khuseeyaan cumrigii can cumrihi fii ma afnaah wa can shabaabihi fii ma ablaah marka waxa mudan walaalayaal dhammaanteen markaa rag iyo dumarba waxa markaa mudan inaynu ogaano cumrigaasi qiimaha uu leeyahay maadaama qiyaamaha markaas layna weydiinaayo waxaanay jawaabtu noqonaysaa aad ku jawaabaysaa bixasabi camalik shaqadaadu hadba siday ahayd ayaad ku jawaabaysaa oo camalkaagu hadduu xumaayo wuxun aad ku dhammaysayna dee jawaabtu waxay noqonaysaa wuxun ayaan ku dhammeeyey haddii wax wanaagsan aad ku dhammaysayna waxay noqonaysaa wax wanaagsan inuu qofkii ku dhammeeyey aynu ayuu markaa ku jawaabaya waxaa la weydiinaya wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqa dhaqaalihii soo galay qofka bini aadamkaa xoolaha soo gala waxaa la isweydiinaya xoolahaasi hal ay kaa soo galeen markii hore iyo halkaad ku bixisay bimaana hal ay kaa soo galeen ma dariiqo sharciya ah bay ahayd oo xalaal ah mise dariiqo xaaraana ayay ahayd taana waa la isweydiinaya maalinta qiyaamo walidaalika iyo culimmada islaamku marka ay xoolaha ka warrameen ama adduunyada ka warramayaan ayaa waxay yidhaahdaan xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun xalaaluhaa xisaab xalaasha adduunyada xisaab baa ka dambaysa xaaraanta adduunyadana ciqaab baa ka dambeeya marka qofkii inuu iska ilaaliyo wixii soo galee dhaqaale ahaa xataa hadday waddo xalaala kugu soo galeen aduu sidaa doonto kama yeelisa waanaad ku bixisaa waddo xalaala oo ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisu ay ogoshahay waxaa kaloo la weydiinayaa buu nebigu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam su-aasha afraad ay tahay wa can cilmihi maada camila bihi cilmigiisi muxuu kaga shaqeeyey muxuu kaga camal falay cilmi malihi oo caamaanahay faatixada ma taqaanaa oo ma xifdisantay ha waan aqaanaa ma ku tukatay taasaa lagu weydiinayaa marka manaa faatixadoo la xifdiyaa waa cilmi qofkani ma ku tukaday mise kuma tukan oo marka la leeyahy wa can cilmihi fii ma camila bih cilmi maada camila bihi cilmigiisi muxuu kaga camal falay waxaa laga yaabaa dadku inay eegaan dadka culimada ah laakiin culimada bimaanaa cilmi oo dhan ama ha yaraado cilmigu ama ha bato ama markaa cilmi fara badan ha ada ama cilmi yar ha ahaadee waa la isweydiinaya maalinta qiyaama inaad ku camal fashay iyo inaanaad ku camal falin hadduu qofku yaqaano ay og yahay aayaadka ka warrama ama tilmaamaya xantu iyo beentu inay xaaraanto carabka la ilaashado oo ilaashan waayo waxaa qiyaamo la weydiinaya cilmiga ama ku camal fashay lagu xadaysta aayaadka tilmaamaaya ee ka warramaya xantu inay xaaraan tahay oo beentu ay xaaraan tahay oo caydu ay xaaraan tahay oo namiyanimadu ay xaaraan tahay deedna hadduu addoonkii aanu ku camal falin isagoo maqlay walow maqalba ha ahaatee waa cilmi uu maqlay wuxuu noqonayaa kuwaan ka ku camal falin oo maalinta qiyaame ciqaab iyo dembi markaas ay ku noqoto ayaa markaa arrinkiisuu noqonaya walaalayaal aqwaal fara badan oo culimmada islaamku ay ka yidhaahdeen wakhtiga iyo qiimaha uu leeyahay ayaa jirta ama hadallo fara badan oo culimmada islaamku ay ku ammaaneen wakhtiga iyo qiimaha markaasuu leeyahay haddaynu aqwaashaa ku bilowno hadalka uu leeyay imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa wuxuu leeyahy saxibtu suufiyata falam astafid minhum siwa xarfayni axaduhumaa qowluhum alwaqtu sayfun fain lam taqdachu yaqdacuk wuxuu ley imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu leeyay qowm cubaada oo cibaado badna ayaan la saaxiibay kamanaan faa'iidin waxaan laba xaraf waxaan ahayn maana mid iska cibaadaysan jiray oo aqoon cilmi iyo aqoon shareeco aan lahayn ayaan la saaxiibay oo aan la dhaqmay kamaan faa'iidin laba xaraf waxaana laba arrimoodoo keliya ayaan ka faa'iiday buu leeyahay arrinta koowaad waxay ahayd wakhtigu waa seef haddii aanad goyn isaga ayaa ku goynaayey macnaheedu waa maxay wakhtigu waa ku dhaafayaa haddaanad ka faa'iidaysan isaga ayaa markaa kaa faa'iidaysanaaya oo cumrigaagiida bimacnaa qayb la tegaayo wuxuu kaluu leeyahy imaamu shaafici maqaalada labaadna waxay ahayd naftaada haddaanad xaqa ku mashquulin iyada ayaa kugu mashquulinaysa baatilka oo shay baatil ah ayaa nafta haddii xaqa aan lagu mashquulin oo qofku xaqa aanu markaa ku camal falin oo xaqii aanu baran oo xaqii aanu u hiilin naftii waxay ku mashquulaysaa shay baatila oo ilaahay subxaanahu wataala waxyaalaha uu xarimay ka mid ah waa cumar bin cabdilcasiis sheekhii khaliifkii lo odhan jiray laga soo guuriyey inuu yidhi ina alleyla waannahaar yacmalaani fiika facmal fiihima wuxuu hi ina aadanow ama bini aadanow habeenka iyo maalintu aday kaa shaqaynayaan war adna ka shaqee habeenkii maalinta baa kaa shaqaynaaya oo waxaa laga yaaba maalinta ba inaad madaxaagu in ciro aad ku aragto aada cududahaagii xoogga weynaa ama xubnihii qofkaa dhisnaa oo arko qofkii markaa isku daatay oo daciifay markaa waktigaas kaa shaqaynaaya ayaa wuxuu leey cumar bin cabdilcaziiz raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu ley war adna ka shaqee xilligaa oo maalmuhu waa sanaadiiq sanaadiiqdaa la soo lagu rido wax sanaaduqdana waxaa la furayaa maalinta qiyaame waa inaad wax ku sii ridataa markaa maantaa ku dhaafaysa oo jimco ah waa inaad sanduuq ay sanduuqulcamal weeyana wax ku sii rido si maalinta qiyaame marka loo furo aad khayr markaa uga faa'iido khayr u kaaga soo baxo waxau leeyahy markaa sheekhaas raxmat ullaahi tacaala calayh allayna allayla wاnahaari yacmalaani fiika facmal fiihima oo waxaa laga yaaba qof kastaa inuu dareensan yahay habeenkiiyo maalintu siday uga shaqaynayaan marka inta dhallinyarada la yahay lama dareemo laakiin had iyo jeer qofku markuu ciro markaa madaxiisa uu ku arko jidhkiisa waxyaalo fara badan uu ka dareemo ayaa wuxuu ogaanayaa qofkiina habeen iyo maalin siday u weydaaranayeen inay ciradan ka soo saareen oo markaa arrin qaaladii markaa ma waa hadalkii cumar bin cabdilcaziiz raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu leeyahy xasan albasri raxmat ullaahi tacaala calayh isagoo qiimaha uu waktigu leeyahay inoo sheegaaye ayaa wuxuu leeyahy ibni aadam inamaa anta ayaamun faidaa dahaba yowmun dahaba bacduk in aadanow waxaad tahay maalmo hadday maalini ku dhaafto jiri qayb baa kaa tagtay markaa noloshaadii qayb baa tagtay cumrigaagii qayb baa tegey wala u fiirso noloshaada maalin maalin loo geeyey baa wiig bay samaysay wiig wiig loo geeyey bil buu noqday bil bil loo geeyey sanad bay noqotay sanad sanad loo geeyana wuxuu noqday cumrigeegii cumrigeennii oo dhan ayuu noqday marka hadduu cumrigeennii qayb ka mida ayna dhaafto oo maalin haddayna dhaafto waxayna dhaafay marka cumrigeennii wax ka mida ayayna dhaafay ee waa inuu addoonkii markaa uu shaqeeya oo camal saalixa uu la yimaadaa waxau leeyahy xasanulbasri mar kale wuxuu ley adragtu aqwaaman isagoo ka warramaya dadkii saalixiinta ee uu soo gaadhay oo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ah iyo kibaaru taabiciin taabiciintii waaweynayd ayaa wuxuu leeyahy xasanulbasri adragtu aqwaaman waxaan soo gaadhay qolooyin kaanuu calaa awqaatim ashadda minkum xirsan calaa daraahimikum wa danaaniirikum waxaan soo gaadhay culimo idinka markaa idinkaga baka markaa idinkaga adag ama idinkaga markaa hayn badan xagga markaa waktiga idinkaga hayn badan sidaa ugu dadaashaan dirhamka iyo dinaarka sidaa ugu bakayshaan ama ugu dhabcaashaan si ka daran iyagu waktiga ugu bakayla kuwaasaan soo gaadhay buu leeyahy xasan albasri raxmat ullaahi tacaala calayh maxay arrintaasina tusaysaa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi tacaala calayhim iyo taabiciintii taabici taabiciintii iyo quruuntii fadliga badnayd inay ahaayeen kuwa waktigooda ka faa'iidaysta oo waktiga markaas ku dadaala wuxuu leeyahy cabdiraxmaan ibnulmahdi sheekhii la odhan jiray raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa wuxuu inooga warramayaa sheekh ka mid ahaa culimmadiisii oo xamaad binu salama raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa wuxuu leeyahy cabdiraxmaan ibnulmahdi sheekhaygii la odhan jiray xamaad binu salama haddii la odhan lahaa berri ayaad dhimanaysaa muu kareen oo muu awoodeen inuu camalkiisa wax ku siyaadiyo maxay taa macnaheedu ay tahay bimacnaa waktii la odhan lahaa baraad dhimanaysaa oo baray naftu kaa baxaysaa oo baraa nafta markaa malakulmowdkii uu ku imanaya haddii la odhan lahaa xamaad binu salama ma heleen wakti camalu siyaadiya umay suurto gasheen waayo waktigiisoo dhan ayaa buuxay afar iyo labaatankiisa saacadood waxay ku buuxeen ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa markaasaa wuxuu leeyahay xilli waxbuu akhrisan jiray qur-aan buu akhriyi jiray xilli ilaahay subxaanahu watacaala ayuu xusi jiray xilli waa ducaysan jiray xilli salaad ayuu ku jiri jiray xilli xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu akhriyi jiray bimaanaa cumrigiisu kaana macmuuran bilcibaada cumrigiisa oo dhammi habeenkiiyo maalintiisu waxay ku camirnayd ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa marka markaasaa haddii la odhan lahaa baraad dhimanaysaa waxa weeye wuxuu markaa waxba ma kordhin kareen wuxuu leeyahy yunis almuadib sheekhii la odhan jiray wuxuu leeyahy maata maata xamaad binu salama wahuwa fi salaa raxmat ullaahi tacaala calayh weli xamaad binu salama wuxuu dhinto geeridu ay timi isagoo salaad ku jira waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa looga bartay qofka hadduu rabbi uu caabudo inuu qofku ku dhinto shaygu ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa qofku wuxuu dhaqankiisu siduu ahaa in nafta lagaga qaado oo hadduu qofku isagoo khayr la imanaayo hadduu khayr badan uu samayn jiray oo khayrka uu ku dadaali jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatimada khayr buu ugu khatimaya hadduu addoonkani shar badnaa waddada baadilka uu qaadi jiray xumaan uu markaa samayn jiray xumaanta uu ku dadaali jiray sida badan ama sida qaalibka ah waxaa dhacda in khaatimada shar loogu khatimo nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa isagoo xajaaya yoomu carafa markaa carafo taagan ayaa waxa dhacday nin baa wuxuu ka dhacay hashiisii maanaa hashuu fuushanaa ayuu ka dhacay isagoo markale labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk isagoo sidaa hashi uu ka siibtay adigu hashii dabeedna waa way jiidhay ina saxaabigii luqunta ayuu ka jabay markaas saxaabigiioo la aasaayo oo meydkiisii la diyaarinayo aas loo diyaarinaayo ayaa waxay soo dul taagay rasuulkeeni maxamed ah calayhi الsalaatu wasalaam markaasaa rasuulku muxuu yihi wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalam iqsiluuhu bimaaءin wasidrin wakafinuuhu bihawbayhi walaa tukhamiruu ra'sahu fainahu yubcatu ywma alqiyaamati mulabiya waxaa nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam waxaa markaa ku maydhaan biyeeye qasil ku maydha kanfana oo labadiisan googo u guntanayo ku huwanaa maadaama xaaji uu ahaa ku kanfa madaxiisana ha qarinina wayo ninku markuu xajaayo madaxiisa in la qariyo inuu qariyo markaa ma aha fainahu yubcatu yowma alqiyaamati mulabiya qiyaama waxaa la soo saaraya isagoo la beegsanaya isagoo labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk isagoo ayaa ilaahay subxaanahu wataala uu soo saaraya maalinta qiyaame wuxuu leeyay calaamatu ibnu lqayim raxmat ullaahi tacaala calayh xadiidkaa isagoo fawaa'id fara badan laga qaadanaya tilmaamaayo ayaa wuxuu leeyahy fawaaidda xadiidkaa laga qaadanaya waxaa ka mid a ana almar'a yubcatu calaa maa maata calayhi yowma alqiyaama qofka waxaa lagu soo saara maalinta qiyaame wuxuu ku dul dhintay haddii adoo xumaan samaynaayo mawdku uu kuu yimaado qiyaamo adoo ficilkii xumaa ee aad samaynaysay faraa kula jira ayaa ilaahay subxaanahu wataala qofkaa uu soo saaraya hadduu qofku qof khayr samaynaayo uu ahaa salaad u jira qur-aan akhrisanaaya sooman jihaadaaya ciduu ilaahay baryeeya subxaanahu wa tacaala khayr u lugaynaaya waxaa la soo saaraya qiyaamo isagoo khayrkii ku dul sugan sida xadiidkaa nebiga laga qaadanaya calayhi asalaatu wassalaam waxau leeyahay markaa sheekhii la odhan jiray raxmat ullaahi tacaala calayh alwasiiru saalix yaxya bnu hubayrata raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa wuxu leh alwaqtu anfasu maa cuniita bixifdihi wa araahu ashalu maa calayka yadiicu yo sheekhaasi leeya raxmat ullaahi tacaala calayh waxa waktiga ayaa markaa ugu qaalisan waxaad ilaashato mana lacag aad ilaaliso iyo wakti aad ilaaliso waxa qaalisan inaad waktiga ilaaliso waxaana ii muuqata buu sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayh inuu yahay waxa ugu fududa kaa hallaaba bimacnaa waxa ugu fududa inaga lumaa maanta haddii kun shilin uu kaa lumo waad xasuusnaanaysaa wuxuu qofku odhanaya kun shilin baa halkaa iga dhacoon waaye laakiin hadday laba saacadood ina dhaafaan oo inagoo cid la sheekaysanayna ay naga lumaan lama xasuusanaayo iyagaana ka qaalisan markaa lacagta iyo markaa xoolaha iyo hantidaa iyaga ayaa markaas ka qaalisan waxaa walaalayaal isweydiin le saynu horeba u tilmaanay waktiga dadka qiimeeya ee qiimaha u yeelaa waa dadka ilaahay subxaanahu wataala uu ku tilmaamay ulul albaab inay yihiin dad maskax leh oo ilaahay subxaanahu wataala uu maskax siiyey ilahay baa wuxuu leynaya fi khalqi الsamaawaati wاlard واkhtilaafi الlayli والnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama وaqucuuda وcalى junuubihim وyتafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlأrض rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar ilaahay subxaanahu watacaala aayadan waxaa rabbi inoogu sheegay abuurka markaa samaawaadka iyo dhulka iyo habeenkan iyo maalintan isweydaaranaya inay aayaad iyo cibra ay ku sugantahi wax lagu cibro qaataa laakiin yay u tahay waxay u tahay liulil albaab dadka ilaahay subxaanahu wa taala cuquusha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo dadka caqliga badanina waa ayo waa dadka sidee uga faa'idaysanayo waktiga waa dadka sidan uga faa'iidaysanaayo aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubin waa dadka ilaahay xusaaya iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo jiifa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy maanaa ninka waktiga qiimihiisa gartay ee isweydaarka habeenkan iyo maalintan iyo abuurka cirkiya dhulka ku cibro qaadanaya ee aayaad iyo xujo ay u tahay iyo aayaad iyo wuxuu ku cibro qaata ay u tahay waxa weeyaan kan xuska badan le weeyaan marka oo muxuu samaynayaa wuu xusayaa ilaahay subxaanahu watacaala xilliga uu taagan yahay iyo xilliga uu fadhiyo iyo xilliga uu jiifo intaba waxaa laga yaha inuu qofku suuraystu dareemo xusaska markaa mashruuca ah ee lala imanaayo xilliga qofku uu taagan yahay iyo xilliga uu fadhiyo iyo xilliga uu jiifoba waxaynu ogni salaadda markaynu tukanayno salaadaha salaadda markaa adkaarta qaar ama xuska leh oo qiraa'ada qur-aanka iyo adkaarta qaar inagoo taagan baynu la nimaadnaa qaarna inagoo fadhina qaarna inagoo sujuudsan sidoo kale waxaa jira adkaar fara badan oo lala yimaado xilliga marka addoonku uu hurdo oo uu jiifso uu jiifo oo waxaa ka mid a calaa sabiil masaar adkaaru nowm adkaarta markaa la akriya xilliga qofku markaa uu seexanaayo dadka markaa ugu jaahilsan xagga markaa waktigu qiimaha uu leeyahayna waa dadka juhaashaa ee ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisa aqoon aanu lahayn dadkaasaa waxay dadkaan xilligooda ka faa'idaysan walidaalika ya saciid ibnu jubayr raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa waxaa la sheegaa wuxuu soo maraa dadka caamadoo gidaarada ku sheekaysanaaya markaasuu wuxuu odhan jiray wallaahi low ana alawqaata yubaacu wayushtaraa ilaahay baan ku dhaartay haddii xilliyada la iska iibinayo la kala iibsanaayo xilliyadiina ayaa marka aan iibsan lahaa oo aan marka xilliga ayaan marka idinka baayici lahaa lacag aan idinka siisan lahaa laakiin macalasaf xilliga markaas lama kala iibsado waxaa markaa ay tahay inaynu isweydiinno waktigii ogaanay qiimaha uu leeyahay in ilaahay subxaanahu wataala nimcadu inoogu galladaysta ay tahay in ilaahay subxaanahu wataala maalinta qiyaame addoommadii lagu canaananayo cumrigooda ilaahay subxaanahu wataala uu dheereeyo waxaynu soo inuu cumrigu xujo uu ku yahay addoonka maalinta qiyaame waxaynu soo qaadanay qiyaame in la isweydiinayo shabaabnimadii iyo cumrigii rabbi uuna siiyey intaba waktigaskaynu u maalgelina uga faa'iidaysanaa marka waa su-aasha markaa aynu doonayno inaynu kaga waramo waranno kayfa nastafiidu min alwaqt sidaynu waktiga uga faa'iidaysanaa waktiga haddii la geliyo waxaan macno lahayn oo qiimo aan lahayn qofkaas wuxuu noqonayaa qof markaa waktigiisii ku khasaaray waxaanu soo gelayaa kuwa rabbi uu leeyay walcasri ina alinsaana lafii khusrin ilaahay subxaanahu wataala intuu ku dhaartay xilliga deedna uu yidhi bini aadamkii oo dhammi waxay ku sugan yihiin khasaare ilaa ciddii afar arrimood oo dambe laga afarta arrimood ee ilaahay subxaanahu wataala uu ka soo reebay cidda khasaartay ciddii laga helay mooyaane marka waktiga maxaynu uga faa'idaysanaynaa maxaynu gelinaynaa horta aynu suuraynaynu tilmaanno dad waktigoodii khasaariyey culimmadu waxay dhaheen waxa waktigiisii ku khasaaray in waktigiisii geliyey adduunyo dhaqaale inuu ku baadi doono inuu ubad ku dhaqo oo muraadkiisii waajibaadkii uga tegey maal dhiqitaankii ama ubad dhiqitaankii waxyaalo badanoo xaaraana ugu dhacay inuu markaa maal dhaqdo oo ubadna uu markaa ku tabaco oo kuqadka dadkaasi waa dad waktigoodii ku khasaaray ilaahayna subxaanahu wataala wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu laa tulhiikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah dadkii iimaanka laga helo yaana idinka mashquulinin ilaahay subxaanahu wataala xuskiisa yaana idinka mashquulinin maal aa dhaqaysaan iyo ubadaa markaa korinaysaan yaana idinka mashquulinin oo macnuhu ma aha maalkii hala dayaco ama ubadkii hala dayaco macnuhu sidaas ma aha ee maal inagoo daydayayna xaaraan yaynaan ku dhicin waajibaadna yaynaan uga tegin maalka baadidoonkiisa ubadkii inagoo dhaqaalaynayna wax ilaahay inagu waajibiye ubadka daraaddii yaynaan uga tegin wax badanoo xaaraanana yaynaan wax markaa xaaraanana ubadkaa daraaddii yaynaan markaa u samayn markaa dadka waxaa ka mida dad waktigoodii ku dayacay inay ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisa intay ka baydhaan xaaraan adduunye markaa ay jamciyaan oo xaaraan markaas ay ururiyaan ilaahay subxaanahu watacaala dad markaa cumrigii uu siiye ku dayacay inay rabbi markaa cumrigooda ay ku caasiyaan ilaahay subxaanahu watacaala uu siiye markaa nimcada ahaa waxaa kaloo jirta qayb labaad oo iyagu cumrigoodii u qaybiye laba qaybood qayb ilaahay subxaanahu watacaala marka ay la yimaadaan marka xasanaad oo ilaahay ay adeecaan iyo xilli ay ilaahay subxaanahu watacaala caasiyaan bimacnaa way isku dhex dareen oo waxay isku dareen macsiyo iyo daacaad bay isku dareen xilligoodii wuxuu u qaybsan yahay labadaa qoladaasina qolo markaa guul haysa ma aha ayna waktigeenna maxaynu gelinaynaa markaa maanaa labadaa qoloba inaynu ka badbaadino ayaynu ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayna doonaynaana waxaa markaa ay tahay qolada hore qolo waktigoodii u badax tirtay macaasi iyo dunuub u badax tirtay qolada labaadna waa qolo markaa camal saalixa iyo camal xun markaa isku dhex daray culimmadu waxay leeyihin waxaa looga faa'idaysanayaa waktiga waktigaaga afar arrimood geli ariga koowaad wuxuu yahay dalab alcilmi naafic aqoon aad isku barato bimacnaa cilmi naafica ku raadi waktigaaga manaa waktiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey waxbaro oo waxbarasho ku raadi arrinka labaad waa alcamalu saalix camal saalixa la kaalayo cibaadayso xataa haddaan qur-aan kitaabka qur-aanka aanad ka akrii karayn iska tasbiixso oo tasbiixda maalinta intaasoo boqol oo jeer iyo intaasoo kun oo jeer waa intaasoo markaa kun oo adkaara oo adkaarta mashruuca la kaala arrinka saddexaad qofku waktigiisa uga faa'iidaysanaya waa adacwatu ila allah wa tacliimu nnaas inuu ilaahay subxaanahu wataala diintiisa uu ku baaqo dadkana uu waxbaro arrinka afraad waktiga aynu uga faa'idaysanaynaa waa asabru cala aladaa wa muxaasabatu nafsi inuu qofku had iyo jeer uu naftiisa ku sabirsiiyo xilli uu u soo hadho xilli naftiisa uu ku sabirsiinaayo dhibtaa ka soo gaadho cilmigaa uu dalbaayo iyo camalkaa uu la imanaayo iyo dacwaddaa uu ku baaqaayo xilliuu naftiisa markaa ku sabirsiinaayo uu leeyahay waxaanaad markaa aada la dhibtan ku soo gaadhay marka waxaad faa'iidaysa lagu lagu eego waxba ma aha naftiisana uu xisaabinaayo wixii dhaafay ee markaa shara ee uu sameeyey iyo wixii waajibaad ee uu ka tegey oo dabeedna uu kabaayo marka afarta arrimood waa lalayl arrinka ugu horeeya dalab alcilmi naafic in wax la barto ah wax had iyo jeer qofka dadka wax had iyo jeer ay samey waxad arkaysa waalid ama hooye ama aabbo ilmihiisii wuxuu geynayaa madarasada mamil caamad ayuu geynayaa si ilmihii qur-aanka usoo barto hooyadiina qur-aankii garan mayso hooyadii waxaa laga yaaba xataa suwarka gaagaaban ee lagu tukanaayo ee fardulcaynka ay ku tahay faatixad iyo suwarkii markaa waxay ku tukan lahayd inaanay garanaynba marka cilmigu ilmaha yar siduu qur-aanka ugu baahan yahay iyo hooyaduna ugu baahanta ilmo yar shay waa ay tahay markaa qur-aanka inuu wax uga barto ayay hooyaduna markaa ay uga tahay markaa qur-aanka inay wax uga barato sidoo kale cilmigii xilligan aynu joogno cilmigu waa fududaado oo qofku waxaa laga yaaba hadduu xataa luqada luqadda carabida marka aanu aqoon inuu helo cajalada markaasuu dhegaysto waxaa laga yaabaa inuu helo bugaag afka uu markaa garanayo ku qoran oo akriyi karaayo alkhulaasa inaynu cilmiga waxbarashadiisa inuu dadaalno ma ognahay saxaabada rasuulka ridwaan ullahi tacaala calayhim waxay soo islaami jireen iyo konton jiro afartan jir lixdan jir bay saxaabada nebiga kusoo islaami jireen xilligaasay qur-aanka xifdigiisa iyo barashadiisa ay bilaabi jireen leanna waxaa dhici jirtay inay dee noqdaan fuqahaa dad fuqaha ah oo markaa aqoon fara badan u leh ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisii iyo sunnada rasuulka calayhi asalaatu wassalaam waxaa markaa nin xasinin baa wuxuu yidhi had iyo jeer nafta bini aadamku qofku markaan waxba garanayn waxay naftu ku tidhaahdaa waxba garan maysid markaasaa wuxu uhi idaa qaalat laka nafsuka laa tadri faqul lahaa tacalam hadday naftaada ku tidhahdo laa tadri waxa ma taqaanid faqul lahaa tacalam waxaad ku tidhahdaa naftaada waxbaro tacalam falaysa almaru yuuladu caaliman walaysa akhlu jahlika man huwa caalimu manaa qofna ma dhashay isagoo wax garanaaye adoo weyn oo gaboobay waxbaro oo ilaahay subxaanahu watacala cibaadaadku kugu waajibay barashadooda la kaalay arrinka labaad wuxuu waacab waa in diintii lagu camal falo oo salaadii aynu ku dadaalno oo waxyaala ilaahay subxaanahu watacaala cibaadaadkiisa waktigii looga faa'idaysto arrinka saddexaad wuxuu in dadka diinta la gaadhsiiyo oo gabadha muslimadda ama hooyada muslimadda meeshii diinta gaadhsiinaysa ugu horraysa waa gurigeeda inay gurigeeda ka bilowdo alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar guriga haddii baraka laga doonayo guri barakaysano qiimo badan inuu noqdo waa in guriga waxyaalaha muxaramaadka gurigii laga saara wixii ilaahay subxaanahu watacaala u xarimay haddii gurigii ay joogaan markaa cid qaraabada ah oo laga yaabo marka waxyaala munkaraada inay samayso taariku salaad ay tahay caruurtii ay caydo hadalla baadilo waxyaala ilaahay subxaanahu wataala u xarimay ay ku hadasho waa in waalidkii marka hooyadii ay u diidaan oo munkarka noocaasa isku dayda inay suuliso arrinta ugu dambaysa ee waktiga aynuga faa'idaysanna waa markaa asaba wa muxaasabatu nafsi in lagu sabro markaa daacaadka iyo nafteena marka inaynu xisaabino waxaynu kusoo gebagabayna inaynu isweydiino maxaa inagu caawinaya an nastafiida min alwaqt maxaa horta qofka ku saacida wasaaisha iyo waxyaalaha qofka ku saacidaya ku caawinaya inuu waktiga ka faa'iidaysto maxaa ka mid a waxaanu sheegi doonaa insha allahu tacaala shan arrimood oo inagu caawinaya waktiga inaynu ka faa'idaysano arrinka koowaad wuxuu yahay icraf anta qiimata alwaqti bal marka horeta qiimaha waktiguu leeya baro iminka haddii dahab laguu dhiibo dhowr garaamoo dahaba waxaad odhanaysaa dahabkan meel adag baan dhigaya waxaan ka baqan in alla iga qaato waxaan ka baqan inuu iga lumo waad ilaalinaysa waad xifdiyaysaa marka haddaad qiimaha waktiga aad garatadaan waad xifdiyaysaa marka awalan waxyaalaha kugu saacidaya ama kugu caawinaya inaad waktiga ka faa'iidaysato waxa uu yahay icraf anta qiimata alwaqti adigu baro qiimaha waktiga uu leeyahay marka labaad shayga labaad ee kugu kugu saacidaya ama kugu caawinaya in waktiga laga faa'iidaysto waxa uu yahay saaxib man yaxfadu waqtahu mana la saaxiib oo had iyo jeer la dhaqan oo ag joog qof waktigiisa ka faa'iidaysta oo waktigiisa wax faa'iido la geliya oo waktigiisa aan qiilo iyo qaalo ku dayicin arrinka saddexaad ee inagu caawinaya ama inagu saacidaya inaynu waktiga ka faa'iidaysanno tadakar tadakur waa tadakuru ilmowt inaynu geerida markaa xasuusanno wa nihaayata cumrina wa ayaamina iyo in markaa cumrigeennu uu dhammaanayo maalmaheenuna ay soo gebagaboobayaan mana waxyaala qofka bara inuu waktiga ka faa'iidaysto waxaa ka mid ah ama ugu muhiimsan geerida xasuusadkeeda rasuulkeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ley cabdillahi bni cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu nabigaa wuxuu iga qabtay garbaha labada garabuu saa ii qabtay bimacnaa noo sii jeeda markaasuu uhi yaa cabdallah kun fi dunya kaanaka gariib aw caabira sabiil waxaad noqotaa cabdilaahi oo adduunyadan nin hariiban noqo bimacnaa ninaan degaankiisii joogan oo degaan kala jooga meeluu muraad u yara yeesho un jooga sidaasoo kale noqo aw caabiru sabiilin ama wadda haya musaafiraho jidkaabu haya oo meel kusii socda oo caabiru sabiil wadda ka tallaabaya macnaheedu ma aha waa wadda haya bimacnaa jid haya oo safar ku jira sidaasoo kale noqo buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam saxaabigu muxuu ka qaatay manaa waa geerida xasuusno buu nebigu leeyahi aakhiro oo ifku agtaada wax kooban oo yar ha ahaato saxaabigu wuxu uhi radia allahu tacaala canhu cabdillahi bn cumar bn khadaab wuxuu odhan jiray idaa asbaxta falaa tafadar ilmasaa waidaa amsayta falaa tafadar isabax haddaad galabaysato waa beri ha sugin haddaad waa beriysatana galabnimo ha sugin buu odhan jiray saxaabi marka waa inaynu ogaanaa geerida aynu xasuusnaana iyo cumrigeennu inuu dhammaanayo iyo maalmaheennu inay dhammaanayaan kuwa inaga horreeyba si cumrigoodii u dhammaaday ee adduunyadii ay uga dhaqaajiyeen ay uga tageen ayaa waxaa la gaari doonaa addoonkii ilaahayow maalin looga odhanayo heblaayey ama hebelow waxaa dhammaaday cumrigaad adduunyada ku lahayd way dhammaatay maantaa kuugu dambaysay oo axada maantaoo sabtigaa kuugu dambaysay adduunyadii sidaasaa markaa kuugu dambaysay kasoo markaa dhaqaaq markaasa qofku wuxuu jeclaanaya laba ragcadood oo sunna inuu tukan lahaa wuxuu jeclaanayaa subxaana allah inuu odhan lahay oo la dayn lahaa waxay oon marka cibaadaad maanta inoo sahlan inay u suurtogeli lahaayeen buu addoonka ku calaacalaya oo jeclaanaya marka arrinka afraad ee waktigeena inagu suurno marka inaynu ka faa'iidaysanno inagu markaa dhiirigelinaya wuxuu yahay ama inagu saacidaya alumuuru maraatibun wa darajaat fakhtar calaaha wa afdalaha had iyo jeer qofku markuu doono waktiga inuu ka faa'iidaysto umuuro fara badan ba hareerihiisa soo tubaayo waxay soo tubay kala muuqdaan baad akhrisataa talo ma salaad baad tukataa salaatu duxa ama salaatu leyl talo matan baad samaysaa mateer baad samaysaa markaad waktigii qiimihiisii aada ogaato aad inaad ka faa'iidayso sa aad u dhaqaaqdana cibaadaadku way kala fadli badan yihiin adigu dooro halka ugu fadliga badan oo had iyo jeer waxaad ku dadaashaa mar walba cibaadada xilliga aad joogto ugu fadli badan hadday qur-aan la akhristo tahay iyo hadday adkaar ay tahay iyo hadday salaad tahay iyo hadday alamru bilmacruuf wanahy can almunkar ay tahay iyo hadday sadaqo tahay inaad xilligaa la joogo ta ugu fadliga badan aad baadi doonto oo si aad ka faa'iidaysato ee waxaa dhici karta in hadd wax oo dhan aana isku haleeyo aana isku karin arrinka ugu dambeeya waktiga aynu uga faa'iidaysanaynaa wuxuu yahay ictasil can innaas waktiga dadka iskaga ictisaal isaga fogo waayo qofka haddaan dadka ka dadku waxay dilaan waktiga geerida waktiga ku dhacda ama dadka waktiga laaya ee waktiga had iyo jeer baabi'iya waxaa booy waa bini aadamka marka qofka hadduu dad badan la saaxiibo oo asxaab fara badan uu leeyahay waxaa dhimanaya waktigiisi ayaa dhimanaya oo waxa dilaya dadkaa ku xeeran ayaa waktigii dilaaya waxaan ku soo gabagabaynaya ikhwaani fillah waktiga aan ka faa'iidaysanno waktigeena iyo inaan iska dayicin wakti fara badan baa ina soo dhaafay maalmo fara badan baynu adduunkan soo joognay maalmaha in badanoo ka mida waa soo dayacnay waxay noo hadhay ilaahay baa og subxaanahu wataala beriya saadana sida ay noqon doonaan qofku maalintaa uu joogo inuu ka faa'iidaysto ayaa markaa dushiisa ah waxaanu uga faa'iidaysanayaa umuuraha aynu tilmaannay in ilaahay subxaanahu wataala waajibaadkiisii naamray lagu dadaaliyo daacaadkii wixii rabbi inaga xarimina markaa laga fogaado intaasaan kusoo ururinaya wabillahi towfiiq allahu aclam waaxkam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wabaarak allahu fiikum